bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subax khamiisa sagaal iyo tobanka bisha janawari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dowladda puntland doctor faroole oo ka hadlay doorashada ay dib u dhacyadu daashadeen ee la filayo inay ka dhacdo soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda federaalka oo weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha uu wakhtigu ka dhammaaday xasan sheekh maxamuud laamaha ammaanka ee gobolka nugaal oo sheegaya in ilaa iyo haatan aan la aqoonsan maydka qof shacab ah oo ku geeriyooday shil gaari oo xalay ka dhacay magaalada garoowe cabashada la xidhiirta sara u kaca qiimaha sarifka ee ka soo yeeraysa dadweynaha reer puntland oo sii kordhaysa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo toolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna barnaamijka idinka imaanaya stuudiyaha daljira magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socotaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaan idiin hayaa marka horese warkii caalamka ee raadiyo daljir
bismi illaahi araxmaan araxiim warka madaxa d c madaxweynaha wakhtigiisa dastuuriga u dhammaaday ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraaqihii aqoonsiga danjirnimo shalay ka guddoomay danjiraha cusub ee dowladda sacuudi arabiya u fadhin doona dalka soomaaliya doctor maxamed cabdikane al khayaad labadan mas-uul ayaa yeeshay kulan looga hadlayay xiriirka soomaaliya iyo sacuudiga iyadoo xasan sheekh uuga mahad celiyey safiirka cusub imaanshihiisa dalka soomaaliya safiirka sacuudiga ayaa dhankiisa sheegay in dowladda sacuudigu ay aada u danaynayso ka qayb qaadashada horumarka dalka soomaaliya ururka al-shabaab ayaa shalayto sheegay in ay dileen askari u dhashay dalkaasi uganda kaas oo ay haysteen tan iyo bishii setembar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka al-shabaab ayaan sheegin sababta ay u dileen askarigan iyo wakhtiga ay dileen toonna askarigan ayay al-shabaab ku sheegtay in uu magaciisu ahaa maza m y waxaana la qabtay kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada janaale oo ay weerareen kowdii bishii setembar sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii askarigan ayaa bishii setembar ee lasoo dhaafay ka soo muuqday cajirad ay soo duubeen al-shabaab isagoo madaxweynaha dalka ugandan ugu baaqayey in ciidamada uganda ka jooga soomaaliya ay la baxaan al-shabaab ayaa dhinaca kale ilaa iyo hadda waxaa gacantooda ku jira toban askari oo u dhashay dalka kenya kuwaasoo ay ku qabsadeen weerar sanadkii hore ay ku qaadeen saldhigga lagu magacaabo ceelcadde ee gobolkaasi gado qaar ka mida xildhibaanada kasoo jeeda maamul goboleedka galmudug ayaa gaaray degmada cadaado oo xarun kumeel gaara u ah maamulka galmudug xildhibaanadan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda wakhtigeeda uu dhammaaday ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa kulamo doonaya in ay la qaataan wasiirada xildhibaanada iyo qaar ka mid a odayaasha ku sugan degmada cadaado hase yeeshee xildhibaanada iyagoo horey u sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweyne cabdikariin ayaa iminka durbadiiba bilaabay qabashada araajida musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug xilka qaadista xildhibaanada galmudug ay ku sameeyeen cabdikariin xuseen guuleed ayaa ahaa mid uu horey uga soo horjeestay kaas oo ku tilmaamay in aysan wakhtigan habboonayn gabar horey ugu eedeysay madaxweynaha la doortay ee dalkaasi maraykanka donald trump in uu horey isugu dayey inuu iyada faroxmeeyo ayaa maxkamad geysay dacwada ku aadan inuu sumcaddeeda waxu dhimay gabadhan oo lagu magacaabo summer servos oo eedeysay donald trump labadii kun iyo toddobadii ayaa sheegtay inuu qaranka been u sheegay islamarkaasna dabeecadihiisa uu ka been sheegay gabadhan ayaa dacwadeeda ku shaacisay shir jaraa'id oo ay qabatay waxa ayna donald trump ku sheegtay beenaale iyo weliba mid haweenka u daran uuna iyada sumcaddeedii hoos u dhigay si uu xaqdarra'ana uu u eedeeyey waxaana shirka jaraa'id haweenadan ku wehelisay gabadha qareenka u ah oo iyadu u ololaysa xisbiga dimuqraadiga ah warkan ayaa imaanaya iyada oo wakhti kooban uu ka harsan yahay marka uu xilka la wareegi doono donald trump islamarkaasna la dhaarin doono oo ku aadan labaatanka bishan aynu ku jirno dowladda nigeria ayaa xaqiijisay in ay markab dagaal u dirtay waddanka gambiya kaas oo qayb ka noqon doona dhoolotus milatary oo ay wadamada galbeedka africa doonayaan in ay ku sameeyaan gambiya madaxweynaha la doortay ee dalkaasi gambiya oo lagu magacaabo aadama barrow oo hadda ku sugan dalka senegaal ayaa qosh ahaan ay ahayd in la dhaariyo khamiista balse madaxweyne yaxya jaamac oo isagu diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ayaa doonaya in doorasho kale la qabto talaadadii ayay wakaaladda wararka ee reuter waxa ay ku warrantay in wadamada galbeedka africa ay diyaarinayaan militari isku dhaf ah kaas oo dalka gambiya loo dirayo si ay ugu khasbaan madaxweynaha waddankaasi in uu talada wareejiyo afhayeen u hadlay ciidamada cirka ee dalka nigeria ayaa sheegay in dalkiisu uu ku tabarucayo laba boqol oo ciidan oo ka qayb qaadan doona ciidamada loo dirayo dalkaasi gambiya baarlamaanka dalka gambiya ayaa dhinaca kale u codeeyey in saddex bilood lagu kordhiyo muddada xilka uu haynayo madaxweynaha dalkaasi yaxya jeyma kaasoo loogu fadhiyo in uu berriba madaxtinimada ku wareejiyo hogaamiyaha mucaaradka ee guulaystay iyadoo xiisadda siyaasadeed ee gambiya ay cirka isku sii shareerayso ayaa dalkaasi waxaa laga daadguraynayaa kumanaan dalxiisayaala oo u kala dhashay dalalka ingiriiska iyo netherland kuwaasoo diyaarad khaasa loo soo diray warkii saaka iyo dunida oo qayb ka aha barnaamijka saaka iyo dunidana intaas ayuu ku egyahay iminkana waxaanu ku wareejinayaa qaybihii kala duwanaa ee barnaamijka iyo weriye tolman mahadsanid jamaal faaraxadan oo warkii caalamka ee daljira nala socodsiinaya ee akhyaar ay u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudogale ee madaxweynihii hore ee dowladda puntland cabdiraxmaan maxamed faroole oo ka mid ah dadka u taagan xilka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa shir uu ku qabtay magaalada nairobi waxa uu kaga hadlay doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka soomaaliya taas oo dhowr jeer oo hore dib u dhacday sidoo kalena wuxuu ka hadlay arrimo badan oo la xidhiira dalka soomaaliya xasan jeylaani xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey
cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland ahna haatan musharaxa u taagan qabashada xilka madaxweyne ee dowladda federaalk soomaaliya kuna sugan magaalada nairobi caasimadda dalkaasi kenya ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya dalka soomaaliya gaar ahaan marxaladaha kala duwan ee dalka ka jira master faroole ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay doorashada madaxweynaha ee soomaaliya oo dhowaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo aragtidiisa mustaqbal ee ku aadan doorashadaasi mustaqbalka doorashadu maanta ilaahay raji bay horta qaab idamka ilaahay bay saaran tahay annagu ilahay baan tala saarayna dad muslaama ahna waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo idmo inay doorasho nidaama ku dhacdo oo cadaalad ku dhacdo oo cidda wadankaa hogaamin kadha meeshaa shaqo looma dooranayo meel shaqo ma aha maanta waxaa dadka ugu nafxiro ninka shaqaysanaya ninka ganacsiga shaqaysta waxaana ugu ammaan roon ninka ama waddanka dibaddiisa meel ammaana ku nool ama ku nool meel baadiya baa ugu ammaan roon marka ilahay waxaan ka rajaynayaa in ay noqoto mid lagu najaxo gacantoodan wuxuu ku jiraa xildhibaanada soomaaliya maanta loo soo doortay oo dhallinyarada u badan oo iyagu u baahan ammaanka iyo dowladnimo inay dhisanto uga baahi badan odayaasha madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ayaa waxaa wax laga weydiiyey xilligii uu madaxweynaha uu ka ahaa puntland khilaafaadkii dhex maray madaxdii hore ee dalka soomaaliya soo martay sida madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxdii dowladda federaalk soomaaliya oo uu madaxweynaha uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud waxna uu sheegay in puntland ay hormuud u ahayd midnimada ummadda soomaaliyeed isagoona intaasi ku daray cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole inuu qayb ka ahaa asaasayaashii dastuurka dalka waxaan riixayay waan hormuud u ahay oo laygu yaqaanaa aabii federeeshinka soomaaliya inay federation qaadato maxaa yeeley way burburtay nidaamkii hore oo talyaaniga laga dhaxday oo nidaamkii meel dhexe keliya laga maamulayay ah eed u baa burburay reer qayb ka midiina ay ku tashatay inay kaba go'do soomaaliya qaybtii labaad maamul dhisatay baan anugu markaa madax ka ahaa qaybtaasu go-aankeedii hore oo ay ku asaasantayna waxaan ka mid ahaa asaasayaashii dastuurka wax ka sameeyey waxaisnayd in soomaaliya ayan kala go'i karin ay israacdo wixii tegeyna la qanciyo waxa soo socdaan ay maamullo ay dhistaan adeegu dalka wada gaaro oo meel walba gaaro nabadgelyadu wada gaadho buntlandna hormuud bay igu ahayd aniguna anugu nasiibkay u helay inaan madax ka noqdo meeshii keliya waxaa laga hirgeliyey waxaan isu xil saaray in aan xooggayga dhin isugu geeyo iyo tabar waxaan hayo mid aqooneed iyo mid maamulkayga wuxuu ka geysan karaaba in meelo kale ay maamulla ka dhismaan ciddii markaas sida aan wax u wadna isla garan weyne baan isla garan weynay ma ahayn waxaanu soomaalinimada anugu aan meel ka marsana anaaba soomaalinimada waday anigaba isu haysta inaan sentarkii ahaa soomaalinimada inay saa ku timaado musharax cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh oo ka hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta soomaalida ayaa waxa uu sheegay in fikir ahaan isaga uu qabo in ay ku iman karto dib u heshiisiinta soomaalida in la helo oo keliya dowlad dhexe oo awood leh taasoo awoodda saarta adeegyada bulshada ay u baahan yihiin gaarsiisana gobollada dalka taasoo uu sheegay in qarannimadii dalka soomaaliya ee burburtay ay ku soo laaban karto maanta waa la wada qaatay waxaa dhimani waxa weeye dowlad dhexe oo fiican inay timaado rag waxaa helin helin kara ay sameeyaan oo maamulada aan isbixin karin oo dhaqaalada isbixin karin dastuurka marka dib loogu noqdo dhammaystiro lagu qeexo awoodaha sida loo kala leeyahay waddanka khayraadkiisa dabiiciga ah iyo midka dakhliga soo galo qoomigaaba sidii loo kala qaadanayo lagu qeexo markaasna xoogga la saaro maamuladu inay dhismaan dowladda dhexe culays baaba ka dhacaya oo culayska howlaha loo imray keliya bay fulmaysaa iyo iskuwadka dalka baayada wax u saaraanaya dadkii waxaa qaabilaya intaa amniga waxaa ka sugaya degaamada waa dowladaha muxuahay maamul goboleedyada baa sugaaya adeegii dadka bulshada uga baahnayd meelaha kale fogfog awalaan si gaarsiisnaan jirin iyagaa gaarsiinaya iyaga laftigoodu waxay sii leeyihiin inay sii ballaariyaan oo degmo walba ay doorato maamulkeeda degmo oo iyaguna baahida dadkooda iyaguna ay noqdaan dad ka hadlaaya oo qorshe usoo samaysanaya sidaas dalkii dib isugu soo noqdo isagoo dhammaystiran ummadina laysu keeno madaxweynihii hore ee puntland ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay abaaraha ka taagan dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland waxaana uu tusaale uu usoo qaatay deegaanada bari ee puntland oo ay dadku isugu soo hayaameen iyo sidoo kale xaaladda adag ee dalka ka taagan waxaana uu sheegay in kalsoonidii ummadda ay ku qabtay madaxda soomaaliyeed ay ku soo hartay oo keliya culimaa udiinka soomaaliyeed
anu hadda waxaan ka imid meelihii abaartu ay aada uga uga jirtay oo ku baanay goobtii baan jooga wax badanna waan ka hadlay shir jaraa'id baan ka qabtay communitiga iyo dowladdana abiilo badan baan ku jirta waa wada hadal qaarkoodna waaba ii yimaadeen wixii ay qaban karaan way hayaan gacanta ku hayaan weliba khusuusan xukuumaddu tabarkeedu ma badna dowladaheena meel kasta ha joogeen maamuladeena nimanka wadaadada ah oo xiriir badan leh oo communitiga dibadda ah iyo dadka hantiilaha iyo kalsooni badan ay ku qabaan door weyn bay qaateen waxaan rajaynaynaa inay door kale laba jibaaraan dowladuhuna waxay ku deeqi karaan farsamooyinka inay ku deeqaan masalanba hadda maalinta dhaweyd oo dad badan isugu guuray degmo ka mid a degaanka ee puntland oo xagga bariga ah oo ilaa togdheer lagaga soo guuray ilaa galgaduud laga soo guuray waxaan aad iyo aad u codsaday oo aanu abiil u sameeyey dowladda puntland inay geyso dowlada qaybaheedii shaqda qaban lahaa sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda degaanka oo degaanka la ilaaliyo maxaa yeelay xoolo badan baa dhintay baabuur badan baa dhulkii burburisay inay goobta joogaan waana ay geeyeen cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay oo uu soo hadal qaaday muddadii uu puntland madaxweynaha ka ahaa mashaariicdii kala duwaneed ee puntland ka socotay ayna dowladiisa qayb laxallahay ka qaadatay iyo sidoo kale mashaariicda haatan ka socota puntland sida dhismaha eerboodyada boosaaso iyo sidoo kale garowe isagoona arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi eerabooradakan waxay bilaabeen helitaankeeda la ogolaaday waktigii anigu aan joogo midda boosaaso iyadoo qandaraaskii la bixiyay baan tan kalena markaa u socdo alxamdulilah rabbilcaalamiin dood iga damaystay dhamaystirkii bay joogtay furitaankeedina waan ka qayb galay sii boosaaso dabcan ma yeelan nal dabeed maan ogaanay inuusan nal ayuusan ku jirin tii garoowe iyadana furitaankeeda aan joogay markii dambe dhamaystirkeedana hadda hawsha intay socotayna aan garoowe xaadir ku ahaa inta badan oo aan maalmo bategaayey kambaniga waxaan ka ogaanay haddaan nalka hadda la gelin projectiina uusan ku jirin inay adkaan doonto hadhow in la nalayo diyaaraddu ku degto habeenkii sababtuna ay tahay inta qalab loo baahan yahy in airboor lagu sameeyo iyo kambani sameeya baa dib loo keenaya balaas alaabta loo baahan yaho la gadaayo waxaan isku laasuminay intaan joogno inaan communitiga puntland aan ka dhammaystiro inay bixiyaan kharashkaa ku baxaaya nalayntaa oo airboorka intaan daamurka la saaray wixii kale waa dhammaadeen la geliyo baselinekii ay hadhow nalku noqon lahaa in hadda la geliyo oo lagu dhammaystiro daamurka lagu saaro waana ku najaxnay insha allahu tacala waana socotaa intii lacagta la ururiyey iyo inta dhiman labadaba waa dhammaystirnay anugu puntland hadda markii aan xilka qabtay sideedii bishii january labada kun iyo sagaalkii meesha laygu doortay faraa ka yarbay buushabaya madaxtooyuna waxay ahayd xafiiskii gobernatoora wuxuu ka koobsanaa xafiiskayga halkii xafiis gobernator u ahaa qolkaan seexan jirena wuxuu ahaa iyo qol kale xafiis gobernatora samayn jiray maantana markaan xilka wareejinayay waxaan wareejiyey barlamaan oo aan doorashada lagu qabtay kun qof qaada ayaa lagu qabtay shirkii dastuurka puntland lagu ansixiyana u ahaa madaxtooyadana
musharax madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed farooleh ayaa waxaa wax laga weydiiyey aragtidiisa ku aadan sidii lagu heli lahaa dhismo ciidan qaran oo ay yeelato soomaaliya waxaana uu ku jawaabay marka u horeeya horta waxay ka bilaabaan qorshe siyaasad bay ka bilaabaan qorshaha siyaasadeed ciidan qaran wuxuu ka bilaabaa dowladda dhexe tabartu waa meesheeda cid baa lala kaashan karaa innaga laftigeenna intaynu ka saaro maaragtay maleeshiyooyin badan baa baa baahsano meel walba jooga ciidan rasmiya oo lagu talagalo oo boliiskuna uu noqdo maamul goboleedyo iyo shaacinkasta boliis central uu jiri doono oo loo qaybin doono xilka markii dastuurka la sameeyo ee dhammaystirkiisa laakiin ciidanka qaran siyaasadiisa iyo qorshihiisa lagalana howlgalo beesha caalamka mashruuc maxaa weeye diyaar loo ahaa buu ahaa waxaa ka gaabisa dowladda dhexe ugu dambeyntii faroleh ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey mustaqbalka doorashada soomaaliya iyo waxa ka soo bixi kara waxaana uu gaar ahaan si qoto dheer uga hadlay rajadiisa ku aadan haddii uu xilka madaxtinimo uu ku guulaysto waxa u qorshaysan in dalka uu ka qabto waxay ku dhigan tahay haldal- hal- halkudhega ku qoran borarka iyo xamar ku qoran waxaa ugu horeeya marka ugu horeeya nabad waxaa ku xiga cadaalad waxaa ku xiga horumar waxaa ku xiga sinaan lama heli karo cadaalad haddaan nabad la helin cadaaladdina wad lasla falgalaan waad og tahay ninka xaakimka ahi cadaalad ma samayn karo haddaan amnigiisa usa sugnayn annagu puntland waxaan ka hirgelinay cadaalad iyo nabad sugan baan ka horjey markaasa ninka waajibaadkiisa guban kara cadaaladeed oo garsoorka ah oo kor looga qaadi karo horumarna markaasaa la gaari karaa oo shaqayn karaan hay-adihii dawliga ah ee horumar ka shaqaynayay iyo private sectorkii markaasna waxaa loo baahan yahay khayraadka iyo shaqooyinka in loo sameeya waxaan ilaahay ka rajeynaya inaan u celinno soomaaliya siday waagi hore ahaan jireen hadalkan ayuu madaxweyne cabdiraxmaan sheekh maxamed faroleh uu jeediyey xilli uu waraysi gaar ah uu siinayay tv-ga afka soomaaliga ku hadla ee xaruntiisu ay tahay magaalada nairobi ee s t n t v xasan hekel radio daljir boosaaso
dhanka kalena madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inuu yahay madaxweyne khayaamo qaran sameeyey marka runtii waxyaabaha isweydiinta le waxay ayadoo naloo sheegaayo dekeda keligeeda inay dhowr malyan kasoo gal lacagtaas meeshay aad runtii waa su-aalay tahay inaan isweydi sababtuna inaan cod ku dhibayna ma aha laakiin mas-uuliyadda caamka ayaa keenaysa in laga hadlo waxyaabaha kasoo gala dekeda eraboorka canshuuraha ee dakhliga oo dhan meeluu ka yimaadaba waa wax ummadda ay wada leedahay waxa loo bixinaya in ummadda loogu adeego waay marka lacagaha intaas la eg inay soo galaan oo ciidamadu ay mushaar la-aan ahaadaan runtii waxay muujinaysaa fasaadka iyo corruptionka meesha og doorashadaanu xilligu loogu talagalo waa dhaaf maalin walba muddaa la qabtaa maalin walba mudda muddacdaa la qabtaa ilaa hadda lama huba waqtiga ay dhacayso ma isweydiisin waxaan oo dhan maxay u dhacaya waxaan u malaynaa kursiga waa la jeclaan karaa laakiin waxaa la rabaa kursiga waxaa lagu joogi karaa sharci kaliya madaxna waxaa laga rabaa wixii ballan qaaday inay ku dadaasho inay fulin haddii dekeda ay kasoo gelaysa lix malyan ama todoba malyan ama toban malyan oo doorashada aad jidido maalin walba qasnada dowladda aa lacag kasoo qaadiyo kambeenka aa ku gashay dadka kale oo kambeenka kula jirana dakhligooda uu kooban yahay ama aysan haysanin ujeedada wax loo jiidayo marka waa cadaa karta in hanti la boobo ummadda la gaajaysiiyo murashaxiintu ay daalaan dadku ay daalaan markaas laga faa'ido laakiin waxaan leenahay ma daalayno diyaaraan nahay dicaayad kasta ha la sameeyo lacag la-aan in la ahaado ceeb ma aha laakiin ceeb waxaa in tuug la noqdo adoo madax ma lacagaa la waayey mase wax kalaa jira lacag lama weyn lacagta ugu badanaa soo gasho dowladda dowladii hore oo dhan waa waa ka laakiin lacagtu markay jeeb gaara gasho isma sheegayso waa galata sooma laakiin waagii hore wuxuuna socon jiray madaxweynaha walaalkay xasan shayaabaha aad dhibteyda usoo jiita waxaa ka mid ahay waxaan ballan qaadaynaa saddexda waqti in miiska wax loo saaro qofka soomaaliga oo waxa cunay ma dhacdo arrintaas bal cagsiyaa dhaca marka aad fiiriso lixda qodob oo uu sheegay madaxweynaha kulligood oo mid kastaba cagsi u aad waxaan xasuusanaa amniga waa priority koobaad waa labaad waa saddexaad intaas waa hubaa inuu sii dhaafiyin kala ma hubo amniga laga shaqeeyo maanta aan ku naaloonayna xaguu joogaa magaalada o dhan waa kala xidhan tahay meel aan aadigta mala waa garata soo maha dalkan maanta wuxuu u baahan yahay cid badbaadisa ka shaqaysa nabadiisa horumarintiisa ka shaqaysa ayuu u baahan yahay waxyaabaha aan isweydiiye marka waxaa ka mid ah ee ereygaan lagu soo celiyo oo qabyo ninkeedaa dhamaystira ma isweydiina horta qabyo ninkeedaa dhamaystira goormaa la yidhaha xisayga tamid ku jirtaa qabyo ninkeedaa dhamaystira waxaa la yidhaha qof hawl loo diray shaqadii loo q- soo qabo waayey lagu khasbaayo inuu inuu inuu qabto shaqadii waxaa la yidhaha qabyo ninkeedaa dhamaystira raali ahaw shaqadaas ka soo dhamaystira tan shaqo khasaba ma ah waa shaqo adiga aad dooranayso waa shaqo lagu dooranayo waa shaqo qaran marka munaasabad lama laha xiriir lama laha mahmaahyadan meesha ay soo gasho mudane madaxweyne hadiiba aad qabiyaysay shaqada lagu door oo ilaa hadda aadan noo sheegin sababta ay u dhacda arrintaas waxaan u malaynaa xaq u maleyn mar kale inaan isu soo tago. Ee, annaga waxaan ka hadalnay in faragelinta laga dhaafo shalay waa ka hadalnay maantana waa ka hadlayna laakiin annaga dowlad gaar oo farta aan ku fiiqayno ma jirto qof kastaba waxuu samaynaya saa isu taas waa qaybta hore qaybta labaad waxaa uganda waa deganahay ilmahaygaa jooga inaan deganahay macnaheedu maaha inay taageerayaan kenya waa soo maraa waa jidkaygii inay taageeraan macnaheeda maaha aniga rajada aan ka qabo inaan madaxweyne horta waa boqol kiiba boqol waa kuu sheega madaxweynaha soo socda waa aniga haddaba ku talagalay lacagta xasan sheekh waa bixiyey laakiin codka asagu ma laha madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo muqdisho ka hadlayey laamaha ammaanka ee gobolka nugaalla waxay sheegeen inaan ilaa iyo haatan la aqoonsan maydka qof shacab ah oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada garoowe kaas oo ilaa iyo haatan maydkiisu uu yaallo isbitaalka magaaladaas korneyl qabaal taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka nugaal iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka nugaal ibraahim maxamed cali ayaa waraysi ay siiyeen raadiyo daljir arrimahan kaga hadlay waxayna warrameen cabdixakiin xuseen xasan waxaa xalay dhacday kontaroolka bari ee magaalada garowe iyo magaalada garowe inta udhaxaysa nin lugaynahaya ayaa waxaa jiiray gaari ninkaasu waa dhintay waxaanan ka soo qaadnay saaka meeshii uu ku dhintay meydkiisii waxaana geynay isbitaalka oo dhagaxuu hadda saaran yahay ninkaa lama aqoonsan wax dukumentiya oo aan ka helnayna waa ka weynay haddana dhagaxuu saaran yahay meeluu ka yimid iyo meeluu u socdayna ma garan karo waxayna ahayd gelinkii dambe ee hameennimo ee hameenkii xalay ahaa sidaa darteed waxaan ku wargelinayaa dadweynaha reer garowe ee caasimadda in ay soo booqdaan marxuumkaa aan weli la aqoonsan ee yaas dhagaxa saaran isbitaalka garowe gaarigii jeeray waa fakaday hase yeeshee waxaan rajaynayaa inaan sharciga horkeeri doono waa ku daba jiraa haddii ilaahay idmo sidaa darteed waxaan mar labaad ku celinayaa iyo mar saddexaadba maydkaas oo aan la garan oo dhagaxa saaran in la tago dadku tagaan waa nin dhallinyaro ah casaan ah cimaamad iyo kabo caddaan iyo madow iskugu jira oo saandalahu qabaa cimaamad nooca gooen ah ugaardha ugaarta ugaarta u eg ayuu magaranaysaa ayuu wataa oo garbaha u saaran saacad buu wataa maydkaasu wuxuu saaran yahay dhagaxa garowe talisal marrana ku weydiiyo gaariga jiray ee marxuumka haatan dhagaxa saaran ma baabuur wuxuu ahaa taraag ah ma kuwa magaalada ka shaqeeya buu ahaa ma la aqoonsada baabuurkii jiray wal waa arrin waa su-aal wanaagsan gaarigaas hadda waxba ka faahfaahin maayo waa ku daba jiraa gaariguna wuxuu ahaa gaari taraaga oo ka yimid dhanka boosaaso waxaana weeye wuxuu soo galay magaalada garoowe waana ognahay oo haddeer haddii allah idmo waxaanu rajaynaynaa inaanu gacanta ku soo dhigno baarista maydkaas kaamirooyin baanu ku sawiray cabiro iyo baaris badan baanu samaynay waxa weeye intii tabartayaa waanu qabanay waxa dhammaystiran waxa weeye sooholiin la qabto eedaysanaha dambi waa dambiila eedaysanaha lama ohan karo qofku hadduu dawax dila cararo unmasheedi waa dambiilo xun weeye waxa weeye in lasoo qabto waxa kelidoo haray waa in dan lasoo qabto sharciga in la hor keeno aanu sharciga hor keenno haddii ilaahay taliya baabuurku maydka ama shaksiga uu maray ma tuusku ku dhuftay mise taayirku mariyey wuxuu mariyey taayirka waxa weeye calooshaa dilacday madaxaa jajabay wuxuu ka dhigay caamaal bahalka le maro oo kale ka dhigay waxa weeye wadadaa gaarigaasu kada ka dhacay markuu maydka maray haddana waa ku soo celiyey calaa iyo xaasil sidaasay u dhacday marxuumkaana allah u naxariisto gaari weyn buu ahaa gaari yar maaha
nin dhallinyaro ah oo daadiisa shan iyo labaatan soddon inta udhaxaysa ah oo xalay saqdii dhexe saddexdii cabbaara saddexdii lugeynaya ayaa gaari ku maray kontaroolka garoowe looga baxa boosaaso waana loo soo sheegay goobtaa waan tagnay ninkaasi isagoo meyda oo laamiga bartankiisa yaalla oo sida laxooxda gaadhi ka dhigay ayaanu meeshii ugu tagnay gaadhigii bulayska raadgooyo iyo raacdo iyo baadhis baanu wadnaa waa ku raad joognaa rajo wacanna waanu qabnaa ninkaa tilmaantiisu taliyaha laanta nabadgelyada waddooyinkaa bixiyey sida uu u tilmaamay weeye da-diisuna waa shan iyo labaatan ilaa soddon kabihiisa iyo macawiistiisa iyo shaadhkiisa iyo tilmaantiisu waa sidaa uu u sheegay taliyuhu
liya dadku waa is yaqaanaa ee dabcan qofka gaarigu jiray ma dadka deegaanka ah ma dadka puntland ee usoo usoo qaxayo qaxootigaaba ma oromada etoobiya xaggeeda ka timaada ma la aqoonsado
sawir baanu ka qaadnay tafniid baanu ku samaynay meydka ee qofkan meesha horta qof wuxuu ahaa xaragadiisu dharkiisu nadiif yahay cagihiisu ay cago cibaadaysta u eg yihiin oo cago nadiifa ay yihiin dharkiisu nadiif yahay ee tintiisu jileec bay ahayd qof jileeca buu ahaa nin jileeca buu ahaa ma ahayn luuqadiisa ma dee ma garanayno laakiin subadiisu soomaali bayuura oo tintiisu jilicsan tahay buu ahaa deegaanka wuu noqon karayey dadka koonfur ka yimaada waa noqon karayey oromada halkaa ka timaadana waa noqon karayey marka waxaan leenahay cid kasta oo maqlaysa baafintan oo cid tilmaantaa u dhow inay baadidoon sameeyaan oo ay wixii xog ah na soo gaadhsiiyaan blska qaybta blaceka garowga waxaan kaloo odhan lahaa ninka islaamka ah ee soomaaliga ah ee qofka islaamka ah jiidhay ee qadar ilaahay ku jiidhay ee aan gashi mooyaane godob loo haysanin inuu dhiig qarsado oo carruurtiisa iyo ubadkiisa iyo aayihiisa iyo aakhiradiisa iyo caafimaadkiisaba ku waayo waan uga digayaa inuu uu isa soo ribooriyo oo isa soo sheego oo waxa weeye gaa qofka islaamka ah qadar ilaahay buu ku dhintay uu isa soo sheego taana waa ku boorinaya hadduu baabuur weyn ahaa gaarigu xalay habeennimana uu garowa ka gudbay dabcan haatanna uu koonfurta soomaaliya jiro dabcan oo kale sidee ku dhici kartaa in la helo ama sidee u fududaan ka dhaa in he in la helo gaariga hana baadhista buleysku buleysku waa isku xidhan yahay xamar baanu ku xidhan nahay waxaanu ku xidhan nahay jawhar beledweynaanu ku xidhan nahay dhuusamareeb iyo gaalkacyaanu ku xidhan nahay boorame iyo hargeysa iyo burcaanu ku xidhan nahay ceergaabaanu ku xidhan nahay waxa weeye soomaaliya waa isku mid mid kasta buleyskeedu waxa weeye waa unit is wada shaqeeya waxaanu rajo ka qabnaa in aanu helo in aanu helo o aanu ku guulaysan rajaynayna insha allah billahi kariim taliyaha la-aanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka nugaal iyo taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee isla gobolkaasi nugaal oo cabdixakiin xuseen xasan uu warramayey cabashada la xidhiirta sare u kaca qiimaha sarrifka ayaa sii kordhaysa deegaanada puntland taasoo dad badani ay maalmihii dambeba ka cabanayeen cali maxamed muuse oo ka mid ah ganacsatada gobolka nugaal gaar ahaan degmada burtinle ayaa ka mid ah dadka arrintaas ka hadlay isagoo sidoo kalena dowladda ku dhaliilay in aysan doorkeedii gudan cali axmed muuse wuxuu warramay xasan jalaani xasan
waxaan horta idinla soo xiriirtay saaka radio jelfir oon ka cabanaynaa laba arrimood arrin dabiici ah oo ilaahay keenay iyo arrin deel abaar ah oo sixir baras iyo dhibaato nagu haysa waay haddii aan kala qaadno marka labada arrin
haddaanu kala qaadno midda guud ahaan horta waxaan ka hadlayaa lacag bay dawladdii samaynaysaa canshuurtii u qaadan mayso dollar bay noo dibay oo saabsaar anaga noo lacagtii warqaday ku qaadanaysaa dadkii dadkiina waxa weeye arrintii ma xamili karo saakayna ayuu hilibka waa lasoo ceyriyo suuqii dollar keenaa la yiri caanihii dollar keenaa la yiri marka arrintaasi waxa weeye waa dawlad abaar dawladda abaar ay mas-uul ka tahay oo shicibka haysata weeye ma garan
waayahay bal xaaladda ganacsi ee degmada burtiba a ku sugan tahay bal ka wara waa sidee dhaqdhaqaaq ganacsi iyo jawiga ganacsiga saakayta waxa weeye wax la furay oo ganacsi oo soconayaaba ma jiraan waxa weeye goobtii doolarka liyii saddex milyan iyo laba boqol askariyaar baa dhacay waxa weeye qaab wax loo sameeyo dadku waa kacsanyahay shacabkaahi xaalada burtuna halkaasay maraysaa abaartuna waxa weeye dadkii aada iyo aada iyo aad bay u jilicsan yihiin hadda maanta anuu waxaan u baaqayaa usoo jeedinayaa baaq baan usoo jeedinayaa waxaan u baaqayaa degsimada puntland xildhibaanada puntland nabadoonnada waxgaradka dowladda dhagahay furaysatay oo dadkii shacabkaa inay dhegeysato arashadiisii dhagahay ka furaysatay in arrintan go-aan degdega laga qaatay baan usoo jeedinaya waxna laga qabto waayahay arrintan sixir bararka iyo sarawkaca lacagtan sarifka dollarka in badan way soona noqotay marka maxay tahay waxyaabaha ugu badan ee soo celceliya
horta waxaa soo celcelinaya lamber kow dowladdii dadkii waxay u dirtay canshuurtii u qaadan mayso oo waxay tiri dollar baan rabaa labo lacag baa la samaynaya oo safarbarak keenta saddex waxaan ognahay burcaa iyo meelahaas lacaga ka soo galay waa la sheegaya oo lacagta la sameeya we
waa gartay lacagta burco ka soo gashay marka waa lacag noocee ah
waa lacag soomaaliya loogu yiri new york oo lacagtaan waxuu haddii weli samaysto oo u dafiro lacagii adduunyaa layiri waa gartay laakiin marka waxaa ku fulaysaa tiisi oo kuwin sida rootigii baaba suuqa boosaaso iyo kusoo waabarisanaysa oo makiinada laga soo saaray waa gartay marka maxay saameyna ku yeelatay marka lacagtaasi ganacsigii deegaanka ganacsiga dagaalka waxa weeye qof walba wuxuu yidhi aniga fiishkii meesha laga gedi jiray markii soomaaliya aad damacdana aad ku gedatid milajibaar baa lacagta noqonaysa kor baa la oranaya ma garatay sicirbaral baa dhacay waxba lama goyn karo waxba Wa- goyn mayso waa gartay kolleyba degmada waxaa ku nool dadka inta badan way kala dabaqad sarayaan dabaqad hoose dabaqad sare iyo mid dhexe waxaa jira dad iyagu barakacyaal ah oo intaba aan aan awoodin ama nolol maalmeedka een, aan awoodin marka arrintaasi bal maxay saameyn ku yeelan kartaa iyadan aad leedihi maadaama ganacsida aad tihiin horta dabaqadii hoose iyo dabaqadii dhexe labadaa dabaqadood waa dhumeen ma garatay dabaqada ugu tukanyeyn iyagu xoola doolar bay la yidhaahdaan oo hadday soomaali qaadan isbaaro hor le kor horeyba isbaarada kasii dhigtaan ma garatay marka dee dabaqadii hoose iyo dabaqadii dhexeba labadaa dabaqadood waaba dhumeenba waaba hayaba walaal eh, waxay ku yeelatay waxa weye dadkii sawirka ahaaba hawada ka baxay hawada halkaasay maraysaa xaaladu abaartiina waxa weeye waa ka daran tahay dowlad abaarkuna waa nooga daran yahay
waayahay maxaa markaa soo jeedinaysaan idinka
waxaan usoo jeedinayaa isimada baarlamaanka puntland saaka waaba hadleen iyo xalay iyo aada iyo aad bay u wacnaayeen waxaan usoo jeedinayaa isimada baarlamaanka puntland nabadoonnada in arrintan lasoo farajeliyo oo dadkii abaar baa haysee dowlad abaarka laga badbaadiyo
qaar ka mid ah dadka ay saamaysay abaarta dhowaan ku dhufatay deegaanada puntland gaar ahaana gobolka sanaag ayaa waxa ay gaareen tuulada la yidhaahdo damalaxagare ee isla gobolkaas dadkan oo lagu sheegay saddex boqol oo qoys ayaa xaaladooda laga dayrinaya guddoomiyaha tuulada damalaxagare ee gobolka sanaag cali siciid ducaale ayaa arrimahaas wuxuu uga warramay wariye xasan jaylaani xasan deegaanada ay abaarta ka tirsan tahay damalaxa gare ee ee xukunto oo hoos timaado oo miyigeeda ah iyo tuulooyinka ku dhow dhow sida ee waridaad oo kale ee bilcil oo miyi ah oo kale ee muxuu ahaa ee ilaa kayraan iyo qodqod ilaa iyo cakaara ee shimbiraale oo xagga ee waqooyi ka xiga dureera oo iyana xagga waqooyi ka xigta ilaa iyo intaas soonahaasi baaye intaas oo dhami waa inta abaartu ay eh, sida aadka uga jirto waayahay bal waxaa ka waranta marka xaaladda qoysaska ee deegaanadaasi degan ee abaartu ay saamaysay iyo nolosha ay ku nool yihiin wallaahi eh, eh, abaar waad garan kartaa iyo saamaynta ay ku yeelato eh, xoolaha iyo dadka maatada ah Mhm.
Eh, saamayn aan kolley dee laga sheekayn karin ayay ku yeelatay saamaynta ay ku yeelatay waxaa ka mid a eh, inay eh, caafimaad xumo ay ka dhalato oo caruurtii oo kale ay kolley shuban qaybtii inkastoo aanay ku badnayn shuban qaybtii ay yeelato oo nafaqa darro ay yeelato eh, baa ka dhashay waxaa kaloo ka dhashay eh, dadka dadka waaweyn eh, xanuun adigu duray marka hore loo maraynayo laakiin aada iyo aada qandho iyo iyo xanuun badan u leh ayaa iyaguna saameyn ku yeeshay oo ka dhashay Eh, cunto xumada iyo dee eh, na waa u dheer tahay oo dee dadkii mar haddaanu xoolana haysan anfac kale oo badan oo meel kastoo gelayaana aanay jirin saameyntaasi iyaduna ay kusii yeelatay waayahay qoysaska markaa cadadkooda intee gaaraysaa tiradooda
qoysaskan kolley intan damalla xagarre ku taxalluqda adigu dad ilaa saddex boqol iyo adigu midhan meelaha noqonaya bay u badan yihiin dadka zoonahan degan marka magaalada laga reebo dadka reemiyiga oo xoolo dhaqataa oo xoola dhaqata ahaa waayahay ma jiraan markaa cid soo xarootay oo xooluhu ay ka dhammaadeen oo idinka aada la socotaan dadku laba qaybood horta dadku dhammaan horta waa soo wada xeroodayba asalba siduu u dhan yahayba haye laakiin laba qaybood bay u qaybsan yihiin oo kale ah qayb xoolihii dee ka dhammaadeen oo dee iyagu caydh ahaan isaga soo hoyday haye iyo qayb xoolihii ka hayaameen
waa garta marka xoolihii dadka ay ka hayaameenna waxay sameeyeen kaamboollo iyo wax la yidhaahdo aqalatu oo meelay ku urureen dhowr goobood oo soonaha damalaxagari ku dhow magaalada ku dhow dhow ah waa garta
haddaad uga baahataan sawirna waan aada whatsapp leedahay waa waa kuusoo diri karaa
waayahay marka idinka ka maamul ahaan maxaa tallaabo aada qaadeen oo dadkaasi aada u qabateen annagu waxaanu tallaabo qaadnay runtii dee kolley taakulooyin baan u geysanaa kolley dadkii un wax lagu tarayo wax ururin baanu u samaynay in maaragtay lasoo ururiyo oo meelo laysugu keeno waa garta waxaanu kaloo u samaynay wixii taalka iyaga ah kolley un xagga caafimaadka ah qolyo dhakhaatiir oo magaalada ah baa adigu kolley gurmad caafimaadna u fidiyey kolley intii hadeer ilaa wiig meel aasas oo uu kamid yahay doctor axmed iyo maxamed nuur iyo nimankaas kamid yihiin waayahay waxaa laga soo deerinaya xaaladda dhanka biyaha oo kale ee biyo la-aan aada u daran baa deegaanka ka jirta bal ka waran deegaanka iyo magaaladu horta ceel bay leedahay haye qadhaadh oo aan biyo macaanayn haye
xaaladda marka dad ahaan maadaama aanay xoola joogin dee biyaha cabbaa biyihii macaanaa weeye biyaha ay biyo la-aanta ka jirtaa oo dadkii carruurtii markii ay biyaha xooga adag markay cabbeen shuman bay ka qaadeen dee un qadhaadh bay ku noqotay ma haddaanay iidaan kale aanay ku helayno xoolaad aada iyo aad bay ugu dhibtoodeen marka xagee biyo u doontaan dadka biyo macaan oo la cabo ceelbu oo biyo yarooda iyo ceerigaabo oo intee kilomitr u jira ceerigaabo waxay noo jirtaa boqol koob iyo labaatan kilomitr waa garta ceelbuhuna lixdan bay noo jirtaa marka dadku ma awoodaan inta badan maadaama dadku ay maya maya ma awoodaane mar uuna mahaydo iyo wax ka ay yimaadaan bay dadka qaybtooda uga soo dhaandhaamiyaan waayahay idinku waxaad tihiin maamulkii deegaankaasi xiriir ma la soo samayseen ee dowladda puntland abaarta ka jirta deegaanadaasi waxaa jira guddiyo gurmad oo abaaraha xiriir ma la soo samayseen oo magu baaqdeen in dadkaasi wax lala soo gaaro wallahi de horta baaqyo badan baanu dirnay ku aadan xaaladaha jira haye laakiin hadda kolley ilaa hadda puntland wax ka socda oo ama xaaladda derfaya ama hantiya oo puntland ka timaaday haba yaraatee iyadu maba jirto ay totalba de waxaanu is leenahay kolley sakrasho badan baa ku jirta puntland kaga jirta deegaanka
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga iyo cabdiraxmaan yemani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida ah waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa koobka ee fakaabaha ingiriiska kooxihii kala bixi waayey naadiga ah newcastle united ayaa saddex iyo hal uga badisay naadiga berigham city lagu magacaabo halka liverpool ay hal iyo eber uga badisay naadiga blaymouth argal oo markii hore ay eber iyo eber garoonka anvil stadium ku kala bixi waayeen halka southamptom ay hal iyo eber uga badisay naadiga norwich liverpool iyo naadiga southamptom ayaa kulanka dambe wada ciyaari doonaa koobda itaaliyana ziyana ayaa laba iyo hal uga badisay nadiga zazolo halka lazio ay afar iyo laba uga badisay nadiga genowa koobka boqorka dalkaasi sbain nadiga alefis ayaa lugta hore laba iyo eber uga badiyay nadiga alcoran lagu magacaabo halka real madrid ee guuldaradii ugu horeysay ee garoonka santiago barnaabo muddo dheer kadib ay kala kulantay nadiga saltafigo waxaana nadiga real madrid looga badiyey laba iyo hal waa guuldaradii labaad oo xiriir ah isbuuc gudihiis kaasi oo horay ay wadadan kooxda sevilla usoo marisay nadiga real madrid real ma aysan haysanin wax wax ay ku andacooto maadaama dhammaanba ciyaartiyada muhiimka ee kooxdaasi ay diyaar u ahaayeen waxaa sugi doonaa waxay noqon doontaa in ay tijaabo adag u galaan lugta labaad ee ka dhici doonta garoonka kooxda saltafigo koobka qaramada qaaradda afrikana kulamo ayaa laga ciyaaray gabon iyo burkina faso hal iyo hal ayay ku kala baxeen halka cameruun gool lagala horumaray ay ku bedeshay laba iyo hal sidaasina ay guushii ugu horreysay xulka qaranka cameruun ay heshay maantana kulamada la ciyaari doono waxay noqon doonaan koobda itaaliya roma iyo sambadoria koobka boqorka dalkaasi sbain atletico madrid iyo ebar real sociedad ayaa soo dhoweyn doonta nadiga barcelona waxaana tababaraha kooxda barcelona lewis enrique kahor kulankan uu sheegay in uu rajaynayo guul uu kasoo gaaro kooxdaasi barcelona ayaa guul ay garoonka neta stadium ku gaartay waxaa ugu dambeysay sanadii labada kun iyo lixdii labada kun iyo toddobadii markaasi oo kooxda barcelona frank richard uu kooxdaasi hogaaminayey labada gool ee xilligaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahan andres niesta iyo samuel itu oo ay guusha ku gaareen wixii intaasi ka dambeeyey ma aysan guul kasoo helin garoonka neta maantana koobka ah qaramada qaaradda afrika ayaa kulamo laga ciyaari doona algeria iyo tunisiya senegal iyo zimbawi nadiga jelse ayaa doonaya midkood in ciyaaryahan lukaku iyo ciyaaryahanka lagu magacaabo alexis sanjes inay helaan si ay diaga koosta kooxda uga diraan tababare antonio conte ayaa la aaminsan yahay in ciyaaryahanka reer sbain ee diaga koosta uu kooxdaasi ka diri doono everton tababaraheeda ronald kinman ayaa la sheegayaa in kooxda barcelona ay wadahadalkii ugu horreeyey si toosa ula bilowday kadib markii uu manchester city ka badiyey tababaraha reer holland waxaa la aaminsan yahay in tababare lewis enrique uu kooxdaasi ka tegi doono
haatana waa xubintii wargeysyada iyo xuseen cabdi jimcaale madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka ee dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormaro wargeyska washington bost ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku xardhay gabadha lagu magacaabo samer serfos oo ka mid ahayd haween dhowr ah oo faraxumeyn ku eedeeyey donald trump oo maxkamad geysay dacwad ku aadan in uu sumcaddeeda wax u dhimay gabadha u tartantay ka qaybgalka barnaamijka abrentiska loo yaqaano oo horay ugu eedaysay madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka donald trump inuu isku dayey in uu iyada faraxumeeyo ayaa maxkamad geysay dacwad ku aadan in madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka uu sumcaddeeda waxu dhimay samuel serfos oo donald trump eedaysay sannadkii labada kun iyo toddobadii ayaa sheegtay in uu qaranka uga been sheegay dabeecadihiisa dacwaddan bahdilka ah ayay samer ku shaacisay shir jaraa'id oo ay qabatay waxaana ay sheegtay in donald trump uu yahay beenaale haweenka aad ugu daran uuna iyada sumcaddeedii hoos u dhigay si xaqdarro ahna uu u eedeeyey warkan ayaa imanaya iyadoo saddex maalmood uu ka dhiman yahay xilliga xilka loo dhaarinaya madaxweyne donald trump madaxweynaha la doortay ee donald trump ayaa been ku tilmaamay eedeymahaas waxaana uu wacad ku maray in maxkamad uu la tiigsan doono dumarka isaga eedeeyey markanna waa wargeeska the guardian wargeeska ayaa baggiisa hore ku xardhay soomaalida sharci la'aanta ku joogta waddanka maraykanka oo wakhti dheeri ah loogu daray wasaaradda amniga qaranka ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqday in dadka soomaalida ah ee sida kumeel gaarka ah ama sharci la'aanta ku jooga dalkaasi la siiyey wakhti dheeraad ah oo gaaraya siddeed iyo toban bilood xogayaha amniga dalkaasi jeh johnson oo hadalkan wargeeska u sheegay ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda maraykanku ay aqbashay siddeed iyo toban bilood oo loo kordhiyey dadka soomaaliyeed ee haysta sharciga kumeel gaarka ah ee loo yaqaano t b s-ka wakhti kordhintan ayaa ka bilaabanaysa siddeed iyo tobanka maars ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaana uu ku eg yahay siddeed iyo tobanka bisha sebtembar ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka go'aankan ayaa rajo badan ku abuuray dadka soomaalida ah ee sida sharci darrada ah ku jooga waddanka maraykanka maadaama marxaladda dalka ay hadda ku jirto aysan saamaxayn in dadka soomaalida ah la soo celiyo xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa laga intaa
barnaamijkiisa akii dunidan akhyaaray waa naga intaa tanigo tolmaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamida ku kulmayno nabaday